wareegii ugu dambeeya ee doorashada baarlamaaniga midooda yurub ayaa maanta ka bilowda dhammaan siddeed iyo labaatanka waddan ee uu ka kooban yahay ururka midooda yurub in ka badan afar boqol oo milyan oo ruux ayaa isu diiwaan geliyey inay codadkooda ka dhiibtaan si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka yurub oo gaaraya toddoba boqol koob iyo konton kumanaan ruux oo soomaali ah ayaa ka mid ah dadka codadkooda ka dhiibanaya doorashada laakiin musharaxiinta soomaalida ah ee ka qaybgelaysa doorashadan ayaa ah keliya saddex musharax oo ay ku jirto haweeney cabdulaahi xasan dhaqaalo ayaa ka mid ah laba nin oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya balse heysta dhalashada sweden oo doorashadan uga qaybgelaya waddanka sweden cabdulaahi oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee magaalada katrinahom ayaa v o eeda uga warramay waxa ay uga dhigan tahay tartanka uu ugu jiro inuu ka mid noqdo xubnaha baarlamaanka midooda yurub waa sharaf iyo maaragtay horumar usoo hoyday gobolka aan deganahay waa sharaf iyo maaragtay horumar usoo hoyday ummadda aan kasoo jeedo oo soomaalida ah waana wax maaragtay dhiirigelinayo waana wax hore isocodsiinayo maaragtay keenayo inaan naqdo qof siyaasadda ku leh mug iyo maaragtay awood leyla yuusuf maxmuud oo ka mid ah madaxda xisbiga vio oroba ee dalka talyaaniga ayaa ka mid ah musharaxiinta soomaalida ah ee u tartamaya doorashada midooda yurub leyla ayaa waxa ay v o eeda uga warantay zoonka ay ka sharaxan tahay
aniga waxaan deganahay gobol ahaan zoonaha ay laga dooran doono north est north est waxa waaye waa waqooyi bari oo talyaaniga ah waa afar gobol oo waaweyn oo mid uu yahay emilia romagna kala kalena waa veneto saddexaad waa friuli venetia julia iyo trentino alta adige oo zoonaha xuduudda xuduudda la leh jarmalka iyo austria soomaalida talyaaniga aad uguma badna number ahaan wadanka dhan markii la fiiriyo sideed kunaa degan qofka galaya baarlamaanka talyaanigan wuxuu u baahan yahay ilaa markay ugu liidato soddon kun oo qof inay u boodo marka waa iska garan kartaa gobolkeyga aniga ma degana dad badan marka codka aan ku xisaabtamayo waa codka talyaaniga iyo codka ajnebiga kale oo wadamada kale xataa ka yimid oo migrantiga meeshay rabaanba ha ka imaadaan doorashooyinka baarlamaaniga midooda yurub ayaa waxa ay socon doonaan ilaa iyo axadda waxaana natiijooyinka hordhaca ah ay soo bixi doonaan habeenka isniinta haddaba waa sidee rajada musharaxiinta soomaalida ah ee ordaya waa tan mar kale leyle yuusuf wallaahi rajada horta markii hadda la fiirinayo cambaynkaa lagu xisaabtamaya iyo sidii xaaladiisu u socoto cambaynkeena annaga si fiican uu socdaa dadka aada endorsementiga u haysto oo dadkoo dhan ha loo boodo qoftaas ay dhahayaan aan kamid ahay macnaha ururadan oo society-ga u dhisan ururo badan oo waaweyn oo loobi ahaa jiraan oo society-ga u dhisan dadka ay dhahaan markay gelinayaan laynka dadka ay dhahaan ha loo boodan kamid ahay hadda pol position xisbi ahaana waa ku jira waayo aniga zoonka aan deganahay provinciga aan deganahay xisbiga anaa madax u ah secretary u ah taas waxay keenaya aqoonta la ii leeyahay macruufka dadka ii qabaan hawsha aan qabtay dadkii vaalu way ku siinayaan marka rajada dadka la dooranayo inaan ku jiraayo zoon ahaan aad ayay u badan tahay cabdulaahi xasan dhaqaalo ayaa isna rumaysan in marka loo fiiriyo ololihiisii doorashada uu guulo ka keeni karo doorashadani cambaynkan waa iiga duwan yahay cambayn cambenyadii hore oo aan samayn jiray cambaynkan waxaan ka sameeyey wadanka oo idil cambenyadii hore waxaan ka samayn jiray gobolka dhexdiisa waxaana ujeedaa macnaha ama ay shacabku maaragtay ay ituseen rabid iyo inaan matalo aadaani u cadcadahay maanta rajadeyduna aad iyo aad bay u fiican tahay ilaahayna waa ila garab gelayaa doorashadan ayaa ah tii sagaalaad ee midooda yurub tan iyo markii la bilaabay sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii soo bixitaanka dadka ee doorashooyinkii hore ayaa aad u yaraa hase yeeshee dadka u soo baxaya doorashada sanadkan ayaa la sheegay inay noqon doonto tiradii ugu badnayd dadka ka faallooda arrimaha yurub ayaa saadaalinaya in doorashadani ay kuraasta inteeda badan heli doonaan xisbiyada dhinaca midigta ee ka soo horjeeda ajnebiga iyo muhaajiriinta haddii ay taasi dhacdana waxay noqon doontaa markii ugu horreysay oo ay aqlabiyadda baarlamaanka yurub la wareegaan xisbiyada muxaafidka ah ee u janjeera dhinaca midigta